niyahow horte helada kuleelaha sidiisba shuban biyoodka dhii jari laakiin dhasho dheer afartan iyo toddoba sano jar ana wan wayna kuma gonaay muddo lix bilood ee mar marna sagaal bilood kuma gonaay ilaa heer dugsisaara dhasho dheeri suugi haye ilaa burburka uma dhasho dheeri suugi mhm
weligay ina manta dhasho dheer oo shuban biyood noocon ee ku dhiyaw hormaay marna mhm
haddii toddobaadka horaantiis maalinta lix toddoba yaa la duugay haye
haddii dhimashada sidee meeshalay igeeta laakiin haddii m c h ka haddaan keelada m c h ka hamari mhm labaatan iyo lama qof ayaa li haddi oo marab kun iyo maalintun la sheegay meeqee hata m c h ka yaala labaatan iyo lama qof oo bukaanka ridiya ayaa li hadda haye dadka geeka shiliyadii cudurkaas andhimadii tiradiyo meeqaaw geeg walma ka dhimana qasa dheer gudaashi haye toddobaadkii ee, una ha ku gudubaani ee, tirada dadka ee- ee andhimadii cudurka shubanbiyoodka degmada qansaxa dheere meeqay dhown yihiin toddobaadkii haddaan gudmi toban iyo toddoba qof aa ka dhimatay toddobaadkii ha- una ha ku gudubni toban iyo todoba qof aan dhimatay meeqee dhaawac meeqee cudurka la ildoron oo hata la jiifta m c h ka labaatan iyo lamaadaas qof labaatan iyo lama m c h ka jiifta tiro labaatan iyo shan kana m c h ka walku b laakiin la jiifan laakiin may buu ahaan dad oo la daaweeyahay waayahay ee, cudurkun markii isu bilaaway ilaa iyo geekala ku rooga hoobaada qiyaasta meeqa maalmooda
niyahaw cudurkan waqtigiisu haddii dhasho dheer ka bilaawadi ilaa iyo hadda may balikurooge saddex iyo labaatan maalmood waayahay muddadaas labaatan iyo sadiida maalmood ee oo cudurkan shuban biyoodka isu ku jara degmada qansax dheere jaraana wal daawo e oo ha ku deeri dhinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed haadeen ama hay-adaha kale oo caafimaadka ku howlgalaw oo deegaanadu hoogaan w h o iyo may ha ku deerayni faleebooyin hooras daawooyin ha ku deerti oo la gasheeni flight helicopter e oo u n ka leeyi waayahay meeqa tuulo cudurkun saameeya oo hoos kooyaasha degmada qansax dheere haddii m c h ka haan yaalan may balikusheene dhaar meelle raw el aabey toddoba kilometer koonfur galbeedku ku toosan maarane ku toosan dhasho dheere
waayahay ee, tirada tuulooyinka ada isleto cudurka shuban biyoodka ku jara hata oo dadka la kusheenawna la sheenahay m c h ka meeqa tuula camalo
way buwaaha buulagomor el aabey lagufuurar sarte inta afartu hadda wala lagu sheegay waayahay m c h ka kayaala degmada qansax dheere dhakhaatiirta roogda iyo daawada usahaysada isletaa ka filayiin dadkun cudurka harido hayo ee maalin kasta la sheenahayo m c h ka maya isbitaal dhexe male m c h ka bishi as oo may bayaadi dhaawaca oo oo maaragna hooyada ee dhallaanka mhm doorka degmada roogi yaa meelo dhalanto ka haay meelo meelo dhadhalna ka haay ma daawo ka filan ma jarto waayahay Maadaama see hata oo- dadkana maada- la tacaalohayo marku maadaama cudurkani jara dadkana sidaad iin sheegday tuma iyo todoba qof hal todobaad gudaajayo oon dhimadeen cudurka shuban biyoodka see lagla tacaalohayo daawadana ada erti maa bajarta wal sahay ee oo w h o dhiibtay ma wal kaloo hadeerina an lahayn w h o waa dhiigi daawo ka filan male maadaama afar sano go'doon hayti gaadiid hagalaaw iyo gaadiidku bahaw injarna mhm
walqaylad aan diraa oo iska toosana injarna mhm
maadaama mag waa haddii arday oo soomaalida ma eraasehe boqol san oo dawlad tun eh may dhaantay hal maalan oo dawlad la-aan eh mhm wallahi maamul aa ku jarna ma arko maamul ma ku jarona ma arko mhm
wasaqday jilsadeedsan oo landanaya on la hayne warka fududaaya siyaaba ka dile mhm maadaama maarane dawka ma ahaytay ma aragne dhasho dheer abaaro ku dhiyeen mhm
hataa walilanka kala gari oo arday dawladda dhexe andirti oo gargaar he ahaay lacag ahaan laangadari hataa walmaaray la waaye mhm
dabkaasma ku teegayni Ma- daraad marka mag daraad waa- degmada qansax dheer may bakoytay ariito xildhibaanada samre eraayaan geekaas Kooxdii- dhaqaaliha deersidii degmada qansax kooxda dheer dhaqaalaha gargaarka la wareejiyey mhm
marka maamul hagaagsan oo wali maaraya waa la waayey mhm
i walfuliyin ilaa iyo hadda wel og garisas walishaanti aan haddii hal kiile lan lagu sii majaro Eh, raashin asheentay mise daawooyin asheentay mise beesa cadaan iyo lacag cadaan ewa sheenti haye maamulka degmada markilin dhiibi ilaa ay hata wali dooga ku dhadhamiyo haya ini beestaas lag maarayna gacantii ilaa maamulka ilaa ka iyo jirte hadda maya maamulka ma ka jaro ilaa iyo haddana ma- anaa mayb waa len amnigii iyagaa bilsana ogda ha
walaagu alle biyeyni waarday mala yara fadne sax ha magaaladii kadhalin yarow maaladii magaaladu yarow ilaa iyo hadda meel waa lagu bilaawayo aanan aragna hay bacdamaa dadkiina hariidoo hay cudurka shuban biyoodka deeqdii lahaa deersiina daawo inta lahankagada dadkii lunyiwaadna ojiditeedii goonyin se isleta markuun hob xaaladun sii dareerta dambooyi doonta dadka ka nool degmada qansax dheere iyo tuulooyinka hooskooyaw xaalada damboy doonta may ba qiyaasay inay barakac ku dhiyi doona gaarilabaanta may deersiifanaa yihiin maamulka sare oo dawladda koonfur galbeed mhm
wal aan kuga wadaan wal may waahan soomaaliya geega daroona dabagal ma leh mhm wal dabagal aan lahaynana ma dareeraya sax dabagal aan suu biyaano ummadu wal aan kuga wadaan yoo mas-uulina iyaamadni yoo la warsaday yoo la deersiifade waayahay ada wali ataa sarkaal ku tirsan eh, ururka degan degmada qansax dheere ka tirgaleena Ah.
si dadkaas lanka gargaaro oo lan deersii biyo iyo sahayda kale iyo umbaahin ini furtaan Biyo gelitay hirin horta- biyo gasi dheera may buwa saddex eel oo biyooshu haraqalka aalas yallata biyo malanka baahan mhm
marka shahaydii iyo maalin hay-adaho hay-ada samafalkan ini may ba ku codsadaane gargaar mhm oo ma aragne horle ma aragne uh, anfidiyaan degmada gasi dheera mhm ma aragne mas-uuliyiinta dowladda koonfur galbeedna eelgaar ee ka fiiriyaan wala yohandiraanna galka suubiya wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya la xiriirteena waana unku waranteena baahida daawo ayoo qabaan dadka
walaa may bua horta maamulka degmada yaalla fadeeg aylandaatas jira markii arday oo mel- wal- oo wal wal idaacadoon walna ku dheegu waayni mhm walqayladaan ee oo lahadirin meelo ku dheegu waayni yaa Mm.
may ku danqeeda in bulshada dhibkaha ay saaldartiya yaakin waay inka dambooyintii ma era fadhi
anka damboyti ma erafadaye barte muslimka ana lan welba oo mas-uuliyidan iido qiyaamo inakala saabtamo ma orta kay saabtamo mhm
ummaduna may buaha mas-uuliyadeeda inakii dhiigayni ummada si arday dhibaatadii ku dii fadina fikiroy mhm
tangal may la dardaarmayeen maamul goboleedka koonfur galbeed madaxdii sare iyo hay-ado samafalka elgaarayga si dheeraa ka fiiriyeen Mm.
wadoona zaa'id magabe Mhm. eedi eedaang mahadsanyiin kaasna may bahaye yaasiin maxamed axmed oo kurooga degmada qansax dheere waana ee xisaabiyaha ururka ciidanka gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waay Eedi walaalay eedaang salaaman mahadsan- hay yaasiin hay